shirkan oo saddexdii bilood baa mar la qabtay islamarkaana u dhexeeya wasaaradda qorsheynta jubbaland iyo hay-adaha u-n-ka ah ee la shaqeeya ayaa maanta lagu qabtay xarunta u-n-k ee magaalada kismaayo iyadoona looga hadlayay xoojinta iyo wada shaqeynta jubbaland iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo dardargelinta howlaha gargaarka wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa shirka daafuray waxaana goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda iyo xubno kale oo ka socday wasaaradda qorsheynta agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaanla xuseen maxamed ayaa ka waramaya muhiimadda shirkan waxay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee jubbaland kulan lagu daahfurayey kulanka saddex bilaha ee wasaaradda qorsheynta iyo hay-adaha u n k ah ee ka shaqeeya dowladda jubbaland ee ku daahfurtay magaalada kismaayo kulankan waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlayay wuxuu ahaa in wasaaradda qorsheynta ay soo bandhigto qaababka accountability-ga ay u sameyneysa ama isla xisaabtanka shaqooyinka ka socda dowladda jubbaland iyadoo loo marayo dardargelinta systemka loo yaqaano james oo ah system lagu soo bandhigayo xogaha gargaarka ah iyo qaabka loo maareeyo jubbaland laga fulinayo james oo ah platform iyo system wasaaradda qorsheynta ay u sameysay sidii ay ula socon lahayd dhaqdhaqaaqyada mashaariicda kala duwan ee dowladda jubbaland laga fulinayo ayaynu maanta kusoo bandhignay halkaas waxaa sidoo kale kulanka intuu socday anaga wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa kormeerka iyo dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda kala duwan ee jubbaland ay ka fulinayaan hay-adaha saaxiibada nala ah ee jubbaland ka shaqeeya sidoo kalena mashruuc kasta oo jubbaland laga fulinayo ay ugu dambeyn xogtiisa iyo qiimeyntiisa dabagelkiisa ay kusoo bandhigi lahayd wasaaradda qorsheynta waxaa sidoo kale oga wada hadalnay kulankaas qorshaha state response plan loo yaqaano oo ah jawaabta ama qorshaha stateka u diyaariyay ama dowladda jubbaland ay u diyaarisay ka jawaabidda baahiyaha deg dega ee kasoo bixi kara xasaradaha ka dhashay dagaalada ee jubbaland inta lagu guda jiro qorshahaas oo ah qorshe wasaaradda qorsheynta ay u diyaarisay iyadoo eegeyso dhinacyada kala duwan ee hadday noqon lahayd gargaarka deg dega ah hadday noqon lahayd soo kabashada iyo xasilinta hadday noqon lahayd horumarinta iyo qorshaha fog ee loo sameynayo deegaanadaas qorshahaas sidoo kale oo ay hadda gacanta ku hayso wasaaradda qorsheyntuna wuxuu soo gabgoobi doonaa maalmaha ay nagu soo aadan waxaana loo sameyn doonaa daafur kulanka ayay qeyb ka ahayd iyada laftirkeedu arrinkaas oo aan oga wada hadalnay waxyaabaha kaloo xooga saaran intuu kulanka socday waxaa ka mid ahaa oo wasaaradda qorsheyntana ay xooga u saaraysay in la helo platform iyo iyo madal ay isugu imaadaan si saddex biloodla ah wasaaradda qorsheynta iyo hay-adaha u n k jubbaland jooga si looga wada shaqeeyo mashaariicda jubbaland ka fulaya iyo kuwa u qorsheysan mustaqbalka in laga fuliyo sidoo kale iyagana dowladda jubbaland gudaheeda marka kulanka arrimahaas ayuu daarnaa waan oga mahad celinaa saxaafadda iyo siday uga soo qayb galeen aada mahadsantiin